mudane gudoomiye guddiga waxaa waajib ku ah inuu dhaqangeliyo sharciga doorashooyinka ee uu ansixiyey baarlamaanka madaxweynuhuna saxiixay kaas oo qooxaya nooca diiwaangelinta ee dalku yeelan doono oo ah ku diiwaangelinta codbixiyaha nooca biometriga loo yaqaano iyo howlihiisa la xiriira noocan diiwaangelinta iyo howlaha la xiriira ayaa waxaa ka mid yihiin in la soo iibiyo qalabka diiwaangelinta codbixiyaha oo runtii shaqadiisu ay meel fiican noo marayso in hay-adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwaangelin karo codbixiyaha oo la sugi karo amnigooda in la fuliyo wacyigelin ballaaran si dadweynuhu uga qayb galaan isdiiwaangelinta in la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwaangelinta xarunta diiwaangelinta in dadweynaha la diiwaangelinayo oo ka qaybgalaya doorashada in si rasmi ah loo diiwaangeliyo soo saaridda liiska codbixiyaasha oo rasmi ah qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadda diiwaangelinta musharaxiinta ololaha doorashada qabadashada doorashada maalinta codbixinta haddaba waxaan ka hor caddaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waktigii loogu talagalay ee ahaa noofembar toddobiiy labaatanka laba kun iyo labaatanka sababaha aan soo sheegnay dartood sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga islamarkaana tix raacayna howlaha mudaysan ee sharciga ku xusan waxaan caddaynaynaa in ay doorashadaa ku dhacayso doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo saddex iyo toban bilood ah oo ka bilaabanaysa julaay laba kun iyo labaatanka kuna dhammaanaysa agost laba kun labaatan iyo kow mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa hubaal ah in howlgalka doorasho ee nooca biometrika aan soo sheegnay ah uu waafaqsan yahay sharciga doorashada dhinaca howlgalka balse uu u baahan yahay wakti dheeri ka ah muddada sharcigu tilmaamayo iyo miisaaniyad baaxad leh annaga oo haddaba tixgelinayna xaaladda dalku ku jiro wuxuu guddigu soo bandhigayaa nooc labaad oo diiwaangelin oo lagu magacaabo diiwaangelinta gacanta isla maalinta codbixinta oo afka qalaad looga yaqaan same day manual registration noocan wuxuu ka duwan yahay kan sharcigaa ee sharcigu uu xusayo ee biometriga ah dhanka waktiga iyo qarashkaba waxaana diiwaangelintiisu ku salaysan tahay in aan la isticmaalin biometric codbixiyaasha waxaa lagu diiwaangelinayaa gacanta isla maalinta codbixinta iyadoo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah same day manual registration noocan gacan ku diiwaangelinta wuxuu ku qabsoomi karaa muddo sagaal bilood ah oo ka bilaabanaysa julaay labaatankeeda kuna dhammaanaysa march labaatan iyo kowgeeda habkani waxa uu ka qarashir uu ka qarashir yahay kana waqti gaaban yahay nooca diiwaangelinta biometriga ee sharciga ku xusan mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh labadan habad waxaa idinkugu soo bandhigaynaa si aad u kala xulataan idinka oo tixgelinaya duruufaha dalka waxaa laga maarmaar ah si loo dhaqangeliyo nooc kasta oo aad xulataan in guddigu helo taageerada muhimka u ah fulinta howlaha doorashada waxaana maanta idiin soo bandhigi doonaa tilmaamaha labada nooc mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh guddiga waxaa ka go-an inaan qaadanno doorashooyin xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo kana turjumaya rabitaanka iyo yidadiilooyinka shacabka soomaaliyeed annaga oo tixgelinaya xaaladda uu hadda dalka ku jiro waxaan u diyaargarownay inaan hirgelinno doorasho ku salaysan arrimahan shuruucda doorashada ee dalka abuurista diiwaan codbixiye oo waara siina jira xisbi siyaasadeed oo rasmi ah musharaxiin iyo codbixiyaal diiwaangashan jawi nabdoon qiimo la awoodi karo musharaxiintu waa musharaxiin baarlamaan qiimo la awoodi karo siinayana kalsooni dhammaan daneeyayaasha guddigu wuxuu idin xaqiijinayaa inaan si aada ugu baraarugsannahay culayska waajibaadkeenna dastuuriga ah iyo mas-uuliyadda sharci eena saaran ayna ku koobnayn isbeddel doorasho ee xubnaha baarlamaanka hadda jira iyo kuwa mustaqba- mustaqbalka balse doorashadan ay saameyn ku leedahay ummadda soomaaliyeed oo dhan maaha wax keligeen lagu kooban waa wax ummadda soomaaliyeed ee wada leedahay mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee sida ku-meel gaarka ah u diiwaan gashan ay ku dhaqaaqeen tallaabo taariikhi ah iyadoo soo gudbiyey codsi diiwaangelinta rasmiga ah kaasoo aan waafajin doono sharciyada doorashooyinkan waxaana ku dhiirigelinaynaa xisbiyada kale inay ku dhaqaaqaan sidii ay uga bixi lahaayeen ku-meel gaarka waxaa guul ammaanta inaan laba xisbi oo si fiican isu soo diyaariyey ay dokumentigooda xafiiska keeneen si rasmi loogu loo loogu diiwaange laakiin si aan rasmi ugu diiwaangelinno waxaan idinka codsanaynaa inaad noola soo dhaqsatiin sharcigii xisbiyada oo idin hor yaalla si aan ugu fiirino inay saxan yihiin iyo in kaleeto